waxaa maanta magaalada baydhabeeroolta gobolka baay dib uga soo laabtay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya wafdi la socday waxaa garoonka diyaaradaha ishaatigada airboort ee magaalada baydhabo kusoo dhoweeyey mas-uuliin ka tirsan koonfur galbeed oo ugu horreeyay kusimaha madaaweynaha ahna wasiirka beeraha ee waraabka maxamed xasan fiiqi gudoomiyaha baarlamaanka xildhibaano wasiiro saraakiil ka tirsan ciidamada iyo ururada bulshada qeybahooda kala duwan madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya safar shaq oo u maqanaa magaalada muqdisho oo caasimo dalka soomaaliya ayaa markii baydhabo soo gaarhay warfideenka ugu warbixiyey safarkiisa iyo doorashooyinkii madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo gudoomiyaha baarlamaanka dowladda soomaaliya iyo ku-xigeenadiisa lagu doortay runtii ogahay taban waray ka muuqnaynay magaalo madaxda muqdisho soomaaliya xaaladda lakajarayna gorodaasin lama kun iyo tumiliti isbedelkii ahaa in la isbedelo nasiib wanaag dhammaaday alxamdulilah si nabadee dimuqraadiya ka dhammaaday lama kun iyo tomiyo todoba in baarlamaanka la hadhisi alxamdulilah gudoomiye baarlamaan wal dooraday ku-xigeenadiisna walha dooraday alxamdulilah madaxweynehena wal dooraday hatana prime minister iyo wasiiri la sugahay waliba ilaahay ku rajeeyana inay dowlad dalka soomaaliyeed nedbayto soomaaliyana midnimada iyo dowladnimada shaanta in ilaahay ka weelo dhammaan madaxda laha dooradina hambaliyeyna dhammaantiyo wali kalelanaha inta hata la kooyi doontan way rajeeyana dad oo shaqadii oo gududo koro prime ministerkan ka horeey dad shaqadii oo gududo koro ilaa wasiirada inoo nagadaan yayaan rajeeyana soomaaliyana isbedel oo dimuqraadiya ayaa ka tillaabsatay alxamdulilah dhowr jeera la isbedeli oo madaxweyne badan ayaa la dooraday marka alxamdulilah marka hadda dimuqraadiyadan eed eed aan faylata ummadda soomaaliya dhammaanteen aan hambalyeeyana sida dimuqraadiyadda oo lanka tillaabsaday in runtii si eed eed aan faylowo waan rajeeyana lama kun iyo labaatankan inay qof iyo cod shay laska doorado biidn lahi lkariim eed eed aan mahadsantiin waana siinka mahadnagaana ummadda soomaaliyeedna way ballanaa ilaahay oo abaartan iyo dhibaatadan iyo oonka iyo rafaadkan ilaahu noobi waynaan rajeeyana nabad waarto soo laabashada madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ku soo laabtay magaalada baydhabo ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli magaalada baydhabo hadalhaynteeda ay noqotay in madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya laga keenayo mooshin kaa oo la doonayo in xilka loo qaado shariif xasan sheekh aadan